أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadaana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kooxda ridada soomaaliya ayaa qiratay inay ardayda jaamacadaha iyo iskuullada ku yaalla magaalada muqdisho ay si qasab ah uga qaybgelinayso doorasho gaaleedka weeraro la beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo baay wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta in ka badan siddeed boqol askari ayaa lagu dilay howlgallo mujaahidiinta alqaacida ay ka fuliyeen qaar ka mid ah dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika xaflad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tiyaglow ee wilaayada bakool kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka beesha jararweyne ayaa ku soo gabagaboomay deegaan ka tirsan wilaayadaas
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan kooxda ridada soomaaliya ayaa baratay inay ardayda jaamacadaha iyo iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ay si qasab ah uga qaybgelinayso doorasho gaaleedka warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay waraakeen bashiir muxidiin abo iman iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isa soo tirayeen kheyradhaanta ay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ka muujinayaan doorashooyinka qasabka ah ee ay dowladda ridada ay ku doonayso inay ka qabato gobolka banaadir ayay soo baxayaan qiraaro ay sameynayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ridada xukuumadda guurguurta ayaa waxaa lagu eedeeyey in xitaa ay ka fakan waayeen ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuullada magaalada muqdisho kuwaas oo ay si qasaba ku diiwaangelinayso murtad cabdulaahi salaad yarow oo xubin sare ka ah guddiga doorashooyin gaaleedka qof iyo codka ayaa qiray inay gaareen goobaha waxbarasho midanna ay muujinayso sida kooxda ridada soomaaliya ay u doonayso in qof waliba ugu rido dabinka halista ah ee ridinimada sida aad la socotaan degmooyinka oo dhan waxaa ka socda isdiiwaangelintii codbixiyayaalka ilaa la gaaray si loogu sii dhowaado in iskuullada iyo jaamacadaha iyo lagu baahiyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan laakiin waxay u baahan yihiin sharaxaad iyo dadka in loo sharaxo sida ay isu diiwaan gelinayaan dowladda ridada ee muqdisho ayaa hadda isku dayeysaa meelmarinta doorasho qof iyo cod ah taasoo uu ka taagan yahay muran badan iyadoona mucaaradkun ay maalinkii labaad oo xiriir ah ay soo gebagabeeyeen shirar looga soo horjeedo murtad xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa weeraro la beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo baaye ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada wadajir gaar ahaan xaafadda sifeynta batroolka ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee deegaanka owdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxmed ayaa inoo faahfaahinaya cabdifataax maxamed axmed iyo yuusuf axmed cabdi waa labo askari oo taa'ibiin ah oo dhowaan lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan kuwaas oo in muddo ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa ay leedahay dowladda dabadhelifka ah ee turkiga ah ee gorgor loogu yeero askartan ayaa muddada ay cadowga ka tirsanaayeen waxa ay kasoo howlgaleen deegaano dhaca gobolada dalka iyagoona goobjoog u ahaa dagaallo malxamad ah oo dhegta dhiigga loo daray maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah markii ay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka nololeed ee halkaasi ka jira ayaa iyagoo taa'ibiin ah isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay magaalada buqa qable ee xarunta wilaayadaasi markii toobada loo qabtay waxa ay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus iyagoona ka sheekeeyey waxa ay u qaabilsanaayeen cadowga allah iyo waxyaabihii ay lasoo kulmeen cabdifitaax maxamed axmed waxaan ka imid degmada xarar dheere ee mudug waxaan ahay ciidanka militariga ee ururka gorgor ee ururka saddexaad horinta koowaad ee taliya u yahay weedow magaalada beledweyne aan ka qortay waana laka qaaday beledweyne anagoo oo konton ah xamaraana la geeyay xamaraa ciid ah ku dhamaysana xero turki soomaa ku dhamaysana tababarkii shan boqolaa gaaraynay shantii boqol buubuuxisna waa ahayna kadib waana laka waday waxaana tababaray ajaanib iyo soomaali turki wallaahi waxay wax nagu tababareen inaan la dagaalamayno dad oo waddanka kusoo duulay haddii la fiiriyana dadka waddanka kusoo duulay waa sida saxda waa ajaanibta wallaahi tababarka waxaa iigu layaab badnaay intaan tababarka aan ku jiray xerada waxaa joogay dumar oo madaxa u bannaan yahay oo adiga lagu dhaha waa islaam haddana aan ka muuqan dumarkaasa arkay wax iigu yaabad waxaa noo soo xiray wasiirka gaashaandhigga iyo odawaa yuusuf raagaa noo imaaday labadoodaa noo soo xiray kadib markay dhammaatay isla markiiba waxyar ka bacdi galabtii gaariyaa nala ku qaaday kadib markaa nala qaaday hobyaa nala ka dejiyey diyaarad hobyaa nala ka dejiyey hobyaa gaari ka raacnay diijiyaa maya may hobyaa is aa tagnay hobyo annagoo aqoonin markaa tagnay aa haddana nala ka qaaday baabuur naloo ka qaaday biijiyaal xarar dheeraa tagnay xarar dheeraa saa soo joogay haddana xarar dheeraa ka imaaday wallaahi xarar dheere intaa joogay waxa dhacda la gulma waxaa ka mid ahaa annagoo joogno oo si nabada ku joogno waxaa noo imaaday ciidamo oo mareykaneh oo caddaaneh oo dhowr iyo toban ah isla habeenkay imaadeenna huubiyaala nagu bilowday muddo markay joogeen haddana waa baxeen kala meelaa joognay waabana lakala qarinayaba laakiin kor waa kala ayaguna meel gooniya ku jiraan annagana xerada inaa joognay maasha allah alxamdulilah walaalahay walaayada islaamka si fiican ii soo dhoweeyeen dhallinyarada waxaa ii qorshaa ii go-aana inaa meeshii aan ka imaaday ilaaha iga keenay mar dambena aan ku laaban waxa dadka iga dambeeyana inaan kala taliyo waxaan leeyahay walaalahay ilaahaheeda ka keeno sidaa ugu imaaday ilaahaheedii ka keeno idinkane magacayga waa ciise axmed cabdi ka tirsanahay ciidanka dowladda qeybta gorgor tababar kusoo qaatay beledweyne ilaa iyo mid kale oo aqoon kororsi ah turkiga ah intaas baan horiyaada iyo intaan soo shaqaynay waa uun shaqooyinka hadda uu ciidankaas haay waa uun dagaalka hadda oo al-shabaab ay iskuul jiraan dagaaladii aan galee waa saas dagaal kiisa ma dhihi kara waxyaalo iska kooban sida hadda mid aan soona awoorayay falkaas falkii intaas aan soo joray oo ridada inaan banaanka aada banaanka mara waxaan leeyahay kuli qof kasta inuu dantiisa fiirsada dantiisa isku geen maslaxadiisa ogaada fursadahana iska faa'iidaysta allah fadligii waxaa marba markii ka dambeysa sii kordhaya tirada maleeshiyaadka kasoo goosanaya safka gaalada kuwaas oo iyagoo taa'ibiin ah isku soo dhiibaya maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka in ka badan siddeed boqol oo askari ayaa lagu dilay howlgallo mujaahidiinta alqaacida ay ka fuliyeen qaar ka mid ah dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuurcali warsame washiiba xilli bishii lasoo dhaafay ay dhaceen howlgallo malaaxim ah oo mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika dhegta liiga u dareen boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan milatariga dowladaha maali burkina faso niger iyo beniin ayay mujaahidiintu soo saareen warbixin ku saabsan tirakoobka howlgalladii dhacay bishii ina dhaaftay mu-asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa shaacisay tirakoobka cusub ee lagu soo bandhigay weeraradii mujaahidiinta ku beegsadeen salibiyiinta iyo murtadiinta kuwaasoo lagu dilay in ka badan siddeed boqol oo askari laguna qabsaday hub iyo gaadiid tiro badan oo cadowga laga furtay howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen bishii dulqacda ee ina dhaaftay ayaa lagu sheegay ilaa iyo lixdan iyo afar weerar oo soddon iyo laba ka mid ah ay ahaayeen dagaallo toos ah shan iyo labaatan ka mid ahna ay ahaayeen weeraro qaraxyo loo adeegsaday halka toddoba kalena tirakoobka lagu sheegay inay ahaayeen kuwo jidgal ama kamaa-in ah weeraradan oo qaar ka mid ah cagta lagu mariyey saldhigyo waaweyn ayay mujaahidiintu shaaciyeen inay galaafteen nolosha in ka badan siddeed boqol labaatan iyo afar askari waxaana lagu qaniimaystay sagaal iyo labaatan baabuur oo kuwa ciidanka ah in ka badan siddeed boqol toddobaatan iyo labo hubka noocyadiisa kala duwan ah in ka badan boqol lixdan iyo siddeed mootooyin ah iyo afartan iyo toddoba r b g ah waxaa sidoo kale howlgalladani barakaysan lagu gubay in ka badan konton iyo afar gaari oo kuwa dagaalka ah tirakoobkan ayaa kusoo beegmaya xilli mujaahidiinta bishii lasoo dhaafay ay qabsadeen magaalada jibu ee dhacda waddanka burkina faso iyo saldhigyo militari oo isugu jira kuwo dagaal looga saaray murtadiinta iyo kuwo iyagoo lagu soo wajahan yahay ay iska faarujeen xaflad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tiigolow ee wilaayada bakool waa kan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusayay laguna abaalmarinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka dhanaawe oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool munaasabadda ayaa lagu sagoontinayay ardaydan oo gaaraya kow iyo toban arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka qalinjabiyay qur-aanka kariimka waxaana munaasabadda ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tieglow culummo waalidiin iyo waxgarad ugu horeyn mid ka mida ardaydii ka qalinjabisay qur-aanka ayaa munaasabada ku dahafuray aayaadka qur-aanka kariimka الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا mid ka mida waxgaradka deegaanka oo munaasabada ka hadlay ayaa mahaddanle kadib u mahadceliyey macalinkii soo saaray ardaydan qur-aanka dhammaysay ee juhdigan iyo dadaalka intaa le-e ku bixiyey macalinkii owlaadin hadduunu dhagansidaani qur-aan akhrisyo ama samee gobiyo ama samee khudbadiyo ama samee waxbarashadii hagga fagihiga maybu ahaa dahaarada amase axkaamta biyo wal kasta oo mayb waa diinka islaamka la muslum ay anfacafadi owlaadayteen oo owlaadyarayar ay ka tartamayaan inay maybwaa maybaa suurogal ahaa dadka badanaantiyo hadda ka hor hor unku qeybgalan xafladiyo ilaahagay xafladaas inin suurogeliya anka mahadnagaan bacda xamdilaahi tacaala macallinkii murabbiga ahaayey owlaadasay ha barbaariyey tacliintan wanaagsan sii maybaa lanaa jazaakum allahu khayr haljazaa wa axsana allahu ilayk wanaajiidi eediyeeda aan wanaajiidi walinbaahnaya qobati wal ilaahi subxaana wa tacaala laka raaligeliya wa qobati miisaanka xasanaadka ilaahay hakinka kabo amalkan ilaahay maka wadayacu macallinkii owlaadin ha tarbiyay maybalanaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka hakinka kabo arrin wanaagsana suu biidi kudayisho wanaagsana suu biidi walakinkidayeedoo aakharan adka liibaanaso adduunyana maybu ahaa kheerka maybu ahna liska daydaw kudayisho wanaagsan ee suu biday maasha allah waa kalan waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay mid ka mida waalidiinta ilmahooda ay dugsiga dhigtaan geeka may baan rogne madarasadii dhanaawa ilaahay arooga oo ibnulqayim hayti ardadii ku qalan jibiyeen tumo i dhowr arday ah xafladiya aasuu ha taawiya ajzaakum allaahu khayr kolley hortay dad badan a kada dhegida sida liis la ogi wala ini liis mid la ogyaa liis ogaahiye ilaahay qur-aan jay ada barato ka dhaganto ka camal falo waddadii liinka tala galay oo ilaahay ha ka dejiyey nabi jay ha ka ka dejiyey waratilil qur'aana tartiilan ee ada ka barato ee kolley walku fadlo badan matawani anamaanama oji ini jarahna mataawiyaw wajazaakum allahu khayr wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dadaal dheeraada ku bixinaysa sare u qaadidda barashada qur-aanka kariimka ee qowlka alleh kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka beesha jararweyne ayaa kusoo gabagaboomay deegaan ka tirsan wilaayadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo soo amaqaadaya walaalkan casaam carfaata munaasabadan oo gabagabo waad kulan wada tashi ah oo ay barbar socotay dowro sharci ah islamarkaana dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka beesha jararweyne ayaa ka dhacday degmada kamsuma waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan dowradan sharciga ah ee loo qabtay waxgaradka beesha jararweyne ayaa lagu magacdaray suldaan cabaas suldaankii hore ee shahiiday ee beelaha jararweyne ee labada jubba suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beesha jararweyne oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu si weyn u soo dhoweynayo dowladda loo qabtay waxgaradka beesha jararweyne ee wilaayada jubbada hoose addowratu suldaan cabbaas run ahaantii ee wilaayada jubbada hoose iyadaama mahadsanta macnaha magacaas suldaan cabbaas ihtimaam iyo aan leey macnaha dowlada insha allahu tacaalaa may had macnaha aan mahadnagee nabaddoonnadii jubbada hoose oo lanqabadii dowladda ee dhabar adeegii iyo fadhigii iyo sabarkii iyo macnaa jilib hirnaantii ilaahay hasinka abaalmariyo ee mayl isinka rabe casharadii meel isanka qaadateen iyo duruustii qaadateen in naftan horta waa la iska bedelo isan naftan inna waa la iska bedelo guriga kadibna waa la iska bedelo daraska waa la iska bedelo si guud ahaan dadkii isan mas-uulka ka atagna isbeddel in laka helo maalintii dowladda sagalayti iyo maalintii adakabati iska si inaan ahaane isbeddel laku halo iyo lambaahinya insha allahu tacaalaa waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yuunus oo kulanka soo xiray waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yuunus oo kulanka soo xiray ayaa la dardaarmay waxgaradka beesha jarirweyne ee dowladda loo xiray waxaan marka idin dardaarmaynaa walaalayaal haddii aad tihiin beesha jarirweyne ma aha dowladii koowaad ma aha waa dowladii labaad loo qabanayo dhaqanka beesha jareerweyne walaayada islaamiga jubbada hoosena maalmahan qabaa'isha dhaqanka waxay ku tartamayeen ay wadeen inay u qabtaan dadkii ummadda maamulaayeen dowlaad loo qabto si wacyigooda kor looga qaado waxana ay ummadda u feensiiyaan idinkana dadkaasa qayb ka ahaydeen waxaa markaan idin leenahay si gaar ah markii la fiiriyo beesha jareerweyne waxaad moodaa in tallaabo oo sii dheer sii qaadayso taas oo tusinayso in maanta dadka ay mas-uuliyadda ka dhigayaan oo ummadda horkeenayaan oo nabadoon u noqonayo in uu yahay qof diinta rahmaanka oo bartay qof diinta feensan in maanta loo dhiibayo hilka taas oo tusinayso in maanta ummadda ay noqoto ummad diimeed waxaa marka idin rajaynaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba in qaab kale idiin soo xulay aad ka dhabaysaan qaab kale idiin soo xulay in aad ka dhabaysaan waxyaabaha oo idin yaallo waa wax yar ma aha wax aad iyo aad u ballaaran si gaare waxaad halkan ugu mahadcelinaynaa culummada beesha jareerweyne oo ku dadaalayo in beesha ay noqoto beel ansaareed wilaayada jubbada hoose ayaa kulamo la qaadata waxgaradka beelaha dega wilaayada iyadana dhanka kale dowlaa diiniya u qabata qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayadaas mahadsanid cazaama warkay duhurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu